magaalada kismaayo ee caasimadda maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay kulan doodwadaag ah oo ay yeesheen golaha wakiilada kaasi oo lagu doodayay hinti sharciyeedka iyo meelmarinta guddiinka fircooniga ah kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada wasiirka haweenka maamulka jubbaland iyo xubnaha haweenka kaasi oo sharciyo kasoo diyaariyey dhibaatada gudiinka fircooniga uu ku leeyahay hablahaasiya guddoomiye ku-xigeenka labaad cabdi beeli xuseen ayaa ka hadlay muhiimadda ka doodista iyo meelmarinta sharciga hindisharciyeedka fircooniga waxa uu ku nool yahay waxaa weeye waa ama maada ha noqoto ama diini ha noqoto qofkana maalin hal eri hadduu kororsado oo wax naftiisa anfacayo sidaa daraaddeed wasaaradda aadaan ugu mahad celinaynaa siminaarada isdabajoogga ee xildhibaanadii iyo shaqaalaheeda ay u qabatay marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iideysta arrinkaas marka sidaa daraaddeed waxaan aada usii jeclahay in shareecada islaamka wax kastaba laga hormariyo kolley culimadii aa joogto oo soo dhaweyneynaa inaad ka faa'iideysataan arrinkan kolley waxaan waa iskaduruufaha iyo xaaladaha jiraana keenay xilliga dee waxaan sharciyadiisiina way dhiman tahay oo golo wasiiro markii lasoo maray kadib uu baarlamaan imaan doona haddii alla yiraahdo wasiirka wasaaradda haweenka maamulka jubbaland cadar cabdulaahi cusmaan ayaa faahfaahin ka bixisay sharciga gudiyinka fircooniga ay soo diyaariyeen marka waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo waxani waxaa la geyn doonaa sharci dad baa lagu xukumi doonaa maxkamad lagu saari doonaa xididuu leeyahay muxuu leeyahay maxay ahayday qaybo kala duwan taranka meeshan hadda buuggan galmudug halkan waxay kusoo koobeen xibinta taranka xibinta taranka dhibaato kama jirto waan isla ognahay cid qashana ma leh cid goysana ma leh xibinta taranka ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu awlaadda laga dhalo awlaaddana ay meeshaas ku abuuranto ay ka gasho mana mana la gooyo waxna looma dhimo waxaa ku xigtay xibinta kaadida lamana gooyo waxna laguma sameeyo meesha la rabo oo maxkamadda ay dadka ay magta ku dhaceyso oo aakhiradiisa uu ku weynaayo waa saddexdan xibnood oo kale oo meesha ku wada yaalla waa labada baal iyo geedkan magaciisa aad rabin in la sheego kaas waaye waxa maxay ahayday ee dhibka u ka jiro kaas waxaa waaye labada baal inta la gooyo oo laisku la isku soo qabto oo laisku daboolo ayaa maxay ahaydee labadii xibnood oo kale lagu daboolaa marka meeshuu dhibka ka dhacaya waa labadaas meelood maamulka jubbaland ayaa wada dadaalo lagu ciribtirayo gudiinka fircooniga kaasi oo ay ka soo saareen hindis sharciyeedka kaasi oo lagu wado in la meelmariyo